so inaan meel kastaaba aan joogno alxamdulilah waan ka muuqannaa laakiin inaan sii muujinno midnimada waa shay muhiim midda kale aan iga codsanayno madaxweynahayna his excellency william samuel ruto ninkaas muxuu u dhimanahayaa soomaali sidee garab u siini muxuu u dhimanahayaa soomaali xaqooda sida u sida u garab istaagi annaga ayaa la rabaa inaan maaragtay mas-uul iska saarno annagoo mas-uuliyiinta eh iyo annagoo maaragta wanaainjiga inaan madaxweynaha aan garab istaagno sidaa og tihiin waqooyi bari iyo u safar u sarfay mandheera wuu ka soo bilaabay wajeer buu ka soo ku xojisiiyey gaaraysuu ku xojisiiyey isyolo ku xojisiiyey markii sidii nineteen sixty three ilaa hadda waa marka koowaad oo nin madaxweyne ah siixdo meel soomaali iska leedahay waa arrin guulsamo arrin guulsamo taas soo maxaan rabnaa nin madaxweynahayna inaan garab istaagna annagoo muslimiin ah annagoo waddani ah iyo annagoo soomaaliyeed inaan garab istaagno ayaa nala rabaa aniga maanta maxaa farxad ii tahay dadkayga walaalihii inaan ila qaybto xafladan aad u qaybo badan oo diiniye maxaana leeyahay hambaliyo hambaliyo maxaana insha allah wakti kastaaba ii yartiin oo xaflada aad qabtiin maxaan iga ballanqadaaday sheekh yuusuf inaan maaragtay garabkiina aa ahay oo maaragtay aan ii imaan karo wakti kastaaba ha noqoto adli ha noqoto tala ha noqoto maaragtay waxaan ila qaban karo inaan garabkiina hayaan rabaa inaan ku muujiyo because arrintan waa soo dadaashe maxaa u baahan tihiin garab madaxeed kalaxa u baahan waa diinta waa soo dadaalee maamulkana wuu soo dadaalay soo maxaan leeyahay wakti kastaaba aniga just afooko inaan maaragtay garabkaada aan noqdo adi iyo madrasatul ikhlaas iyo waalidiinta waana ku faraxsanahay maanta maaragtay inaan ka qayb galo madrasatul ikhlaas aad baan ku faraxsanahay